war ka soo baxay waaxda gaadiidka iyo duulista hawada ee maamulka la baxay jubbaland ayaa looga hadlay eedeyn dowladda federaalk ee u jeedisay maamulkaas oo ku aadaneed inay magaalada kismaayo ku afduubteen diyaarad ay rayidku leeyihiin waxa uu maamulka la baxay jubbaland tilmaamay in warkaasi uu yahay mid aan sal iyo reed toona lahayn ammaanka garoonka diyaaradaha kismaayona uu sugan yahay oo aysan ka jirin wax dhibaato ah waxa ay intaasi ku dareen in hay-adda gaadiidka iyo duulista hawada ee dowladda federaalk ay ku dhex milantay khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya labada nidaam ayna ka baxday shuruucdii duulimaadka eedeynta loo jeediyey ee ahayd in ay diyaaradda afduubteen hub iyo ciidanna ku geeyeen doolow ayuu maamulka la baxay jubbaland sheegay inay waxba kama jiraan tahay diyaaraddana ay qaaday oo keliya mas-uuliyiin ka tirsan maamulkooda oo aanan hubaysnayn islamarkaana aysan jirin wax hub ama ciidan ah oo lagu qaaday diyaaradda sida lagu sheegay warka ka soo baxay maamulka jubbaland isku soo wada duub oo ciidanka axmed madoobe iyo kuwa dowladda federaalk ayaa iminka ah kuwa isku horfadhiya goobo badan kuwaasoo la filan karo inuu dagaallo ka dhex qarxo